wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa duqeymaha dhinaca cirka ah iyo doorka ay ku leeyihiin dagaalada hadda ka socda soomaaliya iyo khasaaraha ay mararka qaar rayidka u geysan karaan maraykanka iyo waddamo uu turkigu ka mid yahay ayaa ka kaalmeeya dowladda soomaaliya dagaalka ay kula jirta al-shabaab duqeymaha dhinaca cirka ayaa shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay maraykanka la beegsanayeen hoggaanka iyo xubnaha ugu sarreeya ururka al-shabaab xubnihii ugu caansanaa ee duqeymahaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii al-shabaab axmed cabdi godane waxaa sidoo kale lagu dilay aadan xaashi ceyrow oo ahaa taliyo sare oo al-shabaab ah tan iyo waagaasina waxaa dhacaya weeraro hadba xubno ka tirsan ururka lala beegsanayay sidoo kale duqeymahani waxay hadda gacan ka geysanayaan dagaalka ka socda deegaanada galguduud iyo hirshabeelle haddaba muhiimad intee leeg ayay kaalmada dhinaca weerarada cirka ah ayay hesho dowladda federaalka u leedahay dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa su-aashaasii weydiiyey wasiirkii hore ee amniga ee soomaaliya haddana ah la taliyaha sare ee madaxweynaha ee arrimaha la dagaalanka iyo ka hortaga fikirka xagjirka ee rabshadaha wata cabdulaahi maxamed nuur taageerada saaxiibada soomaaliya ee dhanka hawada waxay ku leeyihiin saameyn aada u ballaaran marka aada fiiriso kooxahan argagixisada dagaalada ay galaan waa nooc ay ugu nacab yihiin dagaalka hawada dowladda soomaaliya ka kaalmeeya saaxiibada soomaaliya historically markaad fiiriso waxaa dhacday waxaan xogaal wada nahay madax fara badan oo soo martay hogaanka sarsare ee kooxaha waxaa lagu taargetgareeyey ama lagu dilay duqeymo cirka ah oo ay fuliyeen si kaashadeen saaxiibada soomaaliya iyo hay-adaha amniga ee soomaaliya waxay kaloon xogaan wada nahay kooxaha argixisadu kolka ay duulaan qorshaysan ama howlgal qorshaysan ay ciidamada amniga soomaaliya ay furinayaan si muuqata uma hor istaagaan oo dagaal weji ka weji ah lama galaan sababaha ayaan ula gelin waxay aaminsan yihiin mar walba inay ciidamadu helayaan ama ay helaan taageeraha wada ah marka mar walbaahi waxay baqdin aada u fara badan ay ka qabaan ay ka baqaan ama ay necab yihiin inay ay ay magaranaysaa ay wajahaan ayay ka mid tahay sidoo kale waxaynan adeegaan dadka deegaanka oo kaalmaysanaya ciidamada dowladda marka marka waxa ay ugu necab yihiin ama ay ugu jilcsan yihiin inay la diriraan ama ay iska caabiyaan oo ama aynan kari karinba ay ay ka mid yihiin ama ku ka yihiin kaalmada ama howlgallada cirka ah adeegsiga awoodda dhinaca weerarada cirka ah ayaa ah mid aysan al-shabaab u babaacdhigi karin mararka qaarna ciriiri gelisa isku socodkooda magaalooyinka sidoo kale waxay awood u siisaa ciidamada dowladda inay helaan xogaha sirdoonka ee weerarada kusoo socda wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo hadda ku sugan magaalada xaradheere ayaa v o e da u sheegay sida ay dowladdiisu kaalmadaasi ay muhiimka ugu tahay xilligan
waa mahadsantahay falastiin waxa weeye dagaalka horta al-shabaab waxa weeye niman argagixisa oo dhul ballaaran soomaaliya ka haystay muddo dheer waxayna isugu jiraan waxayna joogaan goobo istraatiijiga oo ay kasoo abaabulaan weerarada oo aan awood loo lahayn in la gaaro iyo meelo maaragtay logistikadooda iyo ciidamadooda ay xarooyin ay ku tababaraan oo buucda ku taalla iyo meelo afaafahayo ciidamada dowladda iyo ay kula dirirayaan iyo dadka deegaanka marka diyaaraduhu waxay awood u leeyihiin inay cumqiga gudaha inay u galaan oo xerooyinkii ay ku tababaranayeen meelihii qarxyada ay ku samaynayeen meelihii maaragtay ay kasoo abaabulayeen dagaaladooda meelihii madaxdooda ay joogeen intaba inay gaaraan bay awood u leeyihiin marka muhiimad ballaaran ayay u leeyihiin waxaana ilaa iyo laba kun iyo inta argagixisadan ee jirtay ayaa maaragtay madaxdoodii intii ugu badnayd ay ku baabi'een oo gaar ahaan deerada oo maraykanku ay baabi'een haddana dee waa kasii cuslaatay oo nimankii iyagaaba weeraro culculus kusoo qaadayay baysaska ciidamada iyo meelaha dowladda joogaan marka muhiimadda ay leedahay waxay tahay ko awoodooda madaxdooda horta inaysan access iyo awood u yeelan ay kula hadlaan ay ku dhaqdhaqaaqaan si xorriyada oo madaxda la taargad gareeyo halkaasna lagu dilo waxay kaloo awoodda ay leeyihin waxay tahay in la wiiqo awoodda isku soo baxooda iyo is aruurintooda inay is aruursadaan oo isku diyaariyaan ama weerar inay aadaan ama tababar inay galaan waxaa kaloo dee awoodaha ugu weyn ay tahay in meelaha qaraxyada ay ku kaydiyaan oo qaraxyada ugu badan ay kasoo abaabulaan oo ama baabuurta lagu xiro ama dadka lagu xiro iyadana inta inta lagu xiro xog sirdoon in halkaas lagu burburiyo marka runtii faa'iido ballaaran iyo intaas waxaa sii dheer marka dagaaladu socdaanna inay diyaaraduhu qayb ka yihiin oo cadowgu meesha uu kasoo jeedo la duqeeyo oo la jilciyo oo ciidamada maaragtay loo fududeeyo inay si fudud ay maaragtay uga gudbaan dagaal saacado badan qaadan lahaa inahaasoo dhanba dee faaido faa'iidooyin badan oo ku jira oo lagu seefgaraynayo nafta dadka soomaaliyeed iyo institutionska dowladda iyo ciidamadeenaba
diyaaradaha wadamada ay dowladdu ugu yeerto saaxiibada beesha caalamka ayaa kasokow duqeymaha waxay sidoo kale gacan ka siiyaan ururinta xogaha iyo daadguraynta dhaawacyada sidoo kale duqeymaha diyaaradahani waxa ay u fududeeyaan ciidamada dowladda la wareegista magaalooyinka muhimka ah ama ay adag tahay in al-shabaabka laga saaro sida uu sharxayo rofeor sokor geere agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya wel horta mar walba ee ku talagal ciidamada dalab meel kastoo ay ka howlgelayaan waxaa dul socda taageerada ciidamada cirka maraykanka particularly muddooyinkan dambana waxaa kusoo biiray ciidamada turkiga oo ayaguna isticmaalaya droniskaas magaalada xamar beyskeedu hadda yahay dagaaladii u dambeeyey oo hadda ka dhacayay shabeellooyinka xarar dheere particularly iyo ka dhacaya cadale iyo aadan yabaal guulahaasoo idil qayb lagama maarmaan ah ayay ku lahaayeen ma dhicin guulo xarardheera oo kale oo ahayd meele ugu adkaa shabaabkuna ay muddo deganeen difaacooduna aad u adkaa xoogagii ka saaray oo ka xoreeyey ayagu isugu jiray kow iyo labaatanaad oo degan gobolka galgaduud darab p s t puntland deganayd s n a iyo qabaa'ilkuba intaba xooggaasi waxaa haddana sii kaalmeeyey oo la oran kara guulo guulaha la gaaray door aan la yaraysan karin waxay ahaayeen duqeymahaas cirka oo diyaar lagu sameynay sidoo kale meelaha qaarkood ceelbuur oo kale oo ay aad u maaragtay difaacood uga adkaa una una xarumaha ay ku ilma dhaleen marar badan waxaa looga istaagay in aan dagaalka la gudogelin ayaga oo shabaabku isku hareereeyey shacab iyo baalka la yidhaahdo iyo maato iyo dumar iyo xaruur oo ay ku adkaatay dowladda inay sii inay ku sii dhiirato dagaalkaas iyadoo u baqaysa dadka rayidkaah iyo shacabka bermageydada ah oo ay shabaabku isku hareerayeen marka mar walba waxay ka mid tahay tagtikada ay isticmaalaan adeegsadaan inay raadiyaan in shacab lagu laayo si ay maaragtay moralka ciidanka iyo moralka dowladaha dagaalka laga taageeraba ay u danqaan oo yidhahdaan shacab baa lagu laayay dowladda iyo dowladaha asxaabta ahina taxadar weynkaas dartiis ayaa dilay fara badan ilaa iyo hadeertaan uu taagan yahay inaan dibudhac badan dibudhac badan uga dhacay xoreynta magaalooyinka qaarkood sida ceelbuur oo kale ahaa
laakiin mararka qaar duqeymahaasi waxay waxyeello u geystaan dad reed ah mid ka mida dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ka dhacda meel u dhow deegaanka ceel helay ee gobolka galguduud weerarkaasi ayaa la sheegay in lix qof ay dhimasho iyo dhaawacba kasoo gaareen sida v o e da uu u sheegay awoowaha inta badan caruurta ay waxyeeladu kasoo gaartay weerarkan axmed iimaan shuuka ayaa sharxaya khasaaraha qoyskiisa duqeyntaasi kasoo gaartay axmed iimaan shuuke ayaa sharxaya khasaaraha qoyskiisa duqeyntaasi kasoo gaartay walaalay anigu hadda meesha umana dheereen ka badan baa meesha ii deganaay meesha qoys kamida ayaa hooyadii ahayd hooyadii ilmaha ii dashan waaye anigu qaarka habeenkaas meesha jiif kuma lahayn meelaan u dheerayna adigu hal kilomitr iyo bar meelahaas u jirtaan jooga xaafada
marka meequu qoyska u ka koobnaa
meesha marka waxa waaye wiil anigu aan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay hooyada iyo ilmaha kadib way isla diseen gabadha ilmaha dhashana waxay jirtay ciddii iyada ciddii ay ka dhalatay ee jirtay wiilkaariyo ku maqnaay aniguna habeenkaas meesha siif kuma lahayn adigu habeenkii fiidkii hore intay heela iswacanay warma soo aruurteen waa fiicannahay haye waa fiicannahay imid imilana ila joogaana oo wiilkii gabadhiina hadda xooga wiilkii baadihidoda gabadhiina ciddaas xaggeeday arig iyo waxu waday wax saasa waxdan way ka adaba waayeen sidaas calaa amnigeed masiibadaasa iskaga hagsatay
al-shabaab ayaa faafiyey muuqaalo ay ku wareysteen ehelada dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay duqeyntaasi waxaanay ku turjumeen luuqadda ingiliishka iyagoo ku eedeeya in maraykanku ay ka dambeeyeen balse qoraal uu soo saaray taliska maraykanka ee africom ayaa sheegay in ciidamada soomaaliya ay howlgalka ceel la helay ay iyagu fuliyeen iyagoo sheegay inaanay wax luga ku lahayn waxaa kaloo ay sheegeen in qiimeyn ay ku sameeyeen khasaaraha howlgalkaasi lagu ogaaday in lagu dilay saddex sargaal oo ka tirsan al-shabaab sidoo kale waxay nasiib darro ku tilmaameen in waxyeela ay kasoo gaartay weerarkaasi dad rayid ah waxayna africom sheegtay in ay ka jawaabeen dalab ka yimid dowladda soomaaliya oo weydiisatay inay gacan ka siiso sidii loo soo qaadi lahaa dhaawacyadii rayidka inkastoo aysan inoo suuro gelin inaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka xaqiijino shilkan haddana ka hor intii aanan la hadal awoowaha qoyskan waxyeeladu ay soo gaartay ayaan weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi sida looga fogaan karo khasaaraha rayidka kasoo gaari kara duqeymaha dhinaca cirka ah sida kii ugu dambeeyay ee ceel la helay horta sideedaba meeshii shabaab gaar ahaan meelaha ay ku nool yihiin inta badan intaan xogta aan hayno uma ogolaadaan inay dadka rayidka ahi ay kasoo agdawaadaan way dhici kartaa iyadoo maaragtay la baadigoobayo in ay dad shacaba dhex galaan ama isku ekeysiyaan weliba kuwada muhiimka markaasoo kale xitaa waa laga dhowrsadaa oo duqeymo badan looga geysta laakiin ilmo qabato suurtagal weeye in dad maaragtay rayidii wax ku noqdaan laakiin inta laga taxadiro oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo ka badana ayaa taxadir weyn laga qabaa in dadka rayidka waxa loo socdo waxa weeye in dadka rayidka la badbaadiyo oo maaragtay nolol fiican ay helaan oo ay iftiinka dowladnimada iyo xorriyaddaba ay dadkaas helaan baa loo socdaa marka si kasta oo dadkaas loo badbaadin karo waa la badbaadiyaa laakiin mararka qaarkood way dhici kartaa in maaragtay wax ay si noqdaan amaba laftoodu hadda waxay sameeyaan indhashareer annaga hadda dagaal hadda aan ku jirnay laba kun iyo koo iyo labaatankii waxaan ugu tagnay xerooyin al-shabaab ku jiraan oo indhashareer ay gashanayaan oo maaragtay dharkii dumarka ay wataan oo baabuurta markay ay wataan isku ekaysiinayaan hadhowtana kuwa hadlaya laftooda oo dhahaya dad raydaha la dilay ama dad raydaha halkaas ku dhintay isla ayagii laftirkoodii odayaalay kiraysteen iyo kuwa ayaga ka tirsanaya inay yihiin marka runtii taxadir weyn baa laga qabaa waayo annagu waa arkay meelaha laga hago meelaha qaarkood oo diyaaradaha ma sahlana in dad rayid ah wax la gaarsiiyo laakiin firarka waa wax meel inta la duqeeyey wax ka firiray dad waa gaari karaan laakiin taxadarku boqolkiiba boqol weex duqeymaha dhinaca cirka ayaa inkastoo ay kaalmo muhima u yihiin dagaalada ay dowladdu kula jirta al-shabaab haddana dhinaca kale waxaa mararka qaar ay khasaaro kasoo gaartaa dad rayda oo aan waxba galabsan inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo